kulan aan caadi ahayn ayuu madaxweynuhu ku hortegay baarlamaanka soomaaliya isagoo kala hadlay arrimo fara badan oo ay ugu muhiimsanaayeen dhinacyada siyaasadda ammaanka iyo dhaqaalaha waxa uu hadalkiisa ku bilaabay warcelin uu ka bixiyey hadallo muddooyinkan soo baxayay oo dhaliilo loogu jeedinayay madasha wadatashiga qaran ee go-aanka ka gaartay hanaanka doorashada sanadkan isagoo xusay in qaybaha kala duwan ee soomaalidu ay ku midaysnaayeen oo dad boqol ruux ka badan oo soomaali wada ah ay maamulayeen magaalooyinkaas waxaa maamulaya oo gacanta ku haya ka shaqeynaya in ka badan boqol qof si laba qofaa tara meel ku gaartay iyo luuqaana lagu soo showray iyo aan loo dhihin in ka badan boqol qof ayaa isugu jira oo isugu jirta baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidkaha iyo intoo kale isugu jirta ayaa maamulaysay muxuu ahaay madashaas wadatashiga qaran ee lahaya madaxweynaha ayaa caddeeyey in natiijada madasha ka soo baxday la horkeeni doono baarlamaanka soomaaliya islamarkaana ay cod u qaadi doonaan isagoo ku taliyey in waajibaadkooda arrintaasi ku aadan ay gutaan haddii kale dad aan soomaali ahayn ay talada yeelan doonaan baarlamaanka mas-uuliyaddiisa inuu aad iyo aad u taxliiliyo aan caadifado emotions qofaan hebelaha aan muxuu ahay anaan aniga is is arki karin hebelaan la darsanaa hebelaan jecelahay inaanay noqonin dalka soomaaliya inaan jeclaan ogow xildhibaan go-aan kastoo aada gaartahay ama dalka soomaaliya aad uga hiilinay ama dalka soomaaliya aad uga hiilinay cid gaara uma hiilin kartid waxba uma qaban kartid shaksi gaarana waxba uma qaban kartid waxaad wax u qaban kartaa keliya qaranka soomaaliya qaranka soomaaliyeed aad u hiilinay wixiisi wanaagsanay iyo wixii suurtagalahay wuxuu hore ugu socolahayaan keni ama ogow waa ka hiilinay lugaadka dabka waa soco wayna lugaasaa laleeyahay waa tasho waayana loo taliyo kuwa aan laga waxay aad iyo aad ayaan inaan ka xishooda ma rabo inaan ku faanaan rabaa aad iyo aad ayaan wakti badan iyo juhdi badan iyo dagaal badan ugu gaaray aniga ka madaxweyne ahaan talada soomaaliya inay soomaalidu yeelato xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in geedisocodka siyaasadda dalku ay meel wanaagsan marayso inkastoo uu qiray in halkii lagu wajahnaa aanan weli la gaarin isagoo xusay inaan soomaaliya xilligan la barbar dhigi karin waddamo boqolaal sanno dowlad soo ahaa oo aan marnaba burburin madaxweynuhu waxa uu aad ugu dheeraaday ka hadalka xaaladda ammaan ee dalka kasoko weerarada muqdisho iyo nawaaxigeeda ka dhacana waxa uu sheegay in intaa ka badan ay ciidamada ammaanku ka hortagaan waxa uu xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladdaba kaga digay inay siyaasadeeyaan ammaanka islamarkaana ay ka daba tagaan oo ay isku dayaan in xabsiga laga soo furto xubnaha lagu eedeeyo inay al-shabaab ka mid yihiin ilaa inta baaritaanka lagu hayo uu meel ka cuskanayo dadka xiran ee la daba kacayo in aan joojino madaxda dowladda haddaan ah wasiir wasiir ku-xigeen wasiiru dowli xildhibaan madaxtooyada dad ka socda ciday doonta ha ahaato nabadoon dadka acyaanta ee magaca mujtamaca dhexdiisa ku leh oo markay meel yimaadeen laga xishoonayo la ixtiraamayo ixtiraamkaas loo haya awgeed inaanay sabab u noqonin muxuabiil waanan haddii loo baahdana guddiyada baarlamaanka ama baarlamaanka hay-adaha amniga waa amrina in la wadaagaan dad badan oo shabaab ah oo lasoo qabtay oo la sii daayay oo inta dambi kala kale waxaa le haddana mar kale lasoo qabtay markii hore lasoo qabanayana damaanad ama maxaan ku raadaye de anaa garanaya kan shabaab ma ah run waxaa shabaab ma naqaano aniga shabaab ma aqaano waxaan aaminsanaha adin kale ma taqaanin wiilkaadaa noqon karo walaalkaaha noqon karo gabadhaadaa noqon karto virus cudur waaye ergab gurigaaga cidda doona ku dhici karaa waa cudur waaye dadkaaga ku dhici karaa ka dadka ugu jecesho ku dhici karaa wacyigeena amniga oo hoos oo hooseeya awgeed wax badanaa nooga ba-oohay waxa uu soo hadal qaaday weerarkii bartamihii toddobaadkii tegey lagu bartilmaameedsaday diyaarad muqdisho ka duushay oo jabuuti ku wajahnayd isagoo sheegay in tuhun weyn oo dhinaca fududaynta ahi ay qabaan dhowaana ay baaritaan ay ku jiraan midhihiisa soo bandhigi doonaan maalinteedaa lasoo bandhigi doonaa tuhmo aad iyo aad u ballaaran wixii maalinta aarboorka ka dhacay waxaan rabaa inaan idiin sheego wax kasta oo aarboor casri ah uu leeyahay oo amniga lagu sugo ayuu aarboorkeedan leeyahay ranweyga diyaaradda markay ordayso oo kacaysa ama soo degayso ilaa terminaalka aarboorka qofka markuu soo galayo waa loo jeedaa waana rikoordaraysan tahay laakiin technologigii qalabkii wuxuu uu qaban lahaa waa qabtay dadka bini aadamka waxay qaban lahaa yaa qabanaya xildhibaanada ayuu si gaara uga codsaday inay u hoggaansamaan hababka iyo askarta ammaanka khaasatan kuwa garoonka diyuuradaha isagoo ku wargeliyey in meelahaasi ay dadka oo idili ku siman yihiin oo aanu xildhibaan wasiir iyo jenaraalba lahayn tixgelin ka beddelan midda dadka caadigaa meel amnigeena sugaha mugaatagna inaan annaga iska bilaawno waa wax sii saxda meel iskiriya dhexmara hadaantago kow inaan anaga aniga suulka iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga rida geed waan iraadahiin hala marsiyo dhexmaro dhiiq dhiiq dhiiq ku noqo hay inta qaldi bixi ku noqo laakiin haddee iskiriinka inta yaalo oo wasiirku dhinac maro oo wasiir ku-xigeenku dhinac maro wasiir dowlad dhinac maro xildhibaanku dhinac maro oo sarkaalka janabku oo dhinac maro oo kan yaa la celinaa maxaa ku qancinaa ninkaan ama gabadhaan meesha taagada dadka elaysa inay maalin walba dadka celiso qofkii lagu yaqaano kula socdaba sidaasaa la yeela waa la marina waxaa inaan annaga mithaali noqono oo mujtamacu nagu daysano waa sida keliya waxaan aad iyo aad u codsanaa xukuumaddana si cad ayaan ugu sheegay baarlamaanka ilaha shacabka qiimaha sharaftada waxaan ka codsanaa dad nagu daysano noqda markay timaado amniga aaliboorkaa tagtay teleefonkaaga suunkaaga ka taala iskriinka dil madaxweynuhu waxa uu sheegay in si isku mid ay ula xisaabtami doonaan dhammaan ragga iyo dumarka ka mas-uulka ah amaba ka shaqeeya nabadgelyada garoonka aadan cadeem wiilashii iyo gabdhihii meesha joogay ma loo cudur daarayo kii negligence ku galan waa negligence kii wax ka ogaayna waaba waxbuu ka ogaa waa dembile labaduba dembile waa dembigooda ha kala bata hadduu doono qofkii meesha la fadhiisay mas-uulka looga dhigay dowladdu ay mushaar ku siiso ilaalinaya ee ka gaabiyey haddowna shaqo kulan wax meesha ka jira xataa iskriinko alaab marayso gabadha ama wiilkii ilaalin hadduu xagga inta haadow muxuu ahay dacaasho maaragtay baaldowed meesha tacsidiba ka qayb gashay xagga usii jeesto oo bankii meesha maro asaa ka mas-uula waxaa kale uu madaxweyne xasan sheekh ka warbixiyey xaaladda dhallinyarada soomaaliyeed ay ku jiraan kuwaasoo uu u qaybiyey qaar qoryo sharciyaysan iyo kuwa aan sharciyaysnaynba sita oo noloshooda ku maareeya iyo kuwa dalka isaga cararay iyo qayb shaqala'aanta iyo dhibaatooyinka kale ee dalka ka jirta u dulqaadatay oo weli adkaysi muujinaysa waana tirada ugu yar sida uu madaxweynuhu carabka ku dhuftay kulankan uu xasan sheekh khudbadda ka jeediyey ayaa ahaa mid aan ka mid ahayn fadhiyada caadiga ah ee baarlamanka isaga ayaana guddoonka ka dalbaday in maanta loo goleeyo